kulanti wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o e aad ka dhegaysataan maalin kasta oo jimcaha hadahan oo kale toddobadii bishan maalintii talaadada ee lasoo dhaafay waxaa magaalada london ee dalka britain ka dhacay shir caalami ah oo looga hadlayay arrimaha soomaaliya shirkaasi waxaa ka qayb galay dad kala matalayay in ka badan konton dowladood baanka adduunka iyo hay-adda i m f ta natiijadii ka soo baxday shirkaasi ayaa ahayd in caalamku uu si wada jir ah u taageeray qorshayaasha dowladda soomaaliya ay u dejisay horumarinta dhinacyada ammaanka garsoorka dibudhiska iyo dhaqaalaha waxaana qaar ka mid ah dowladihii ka qaybgalay shirka ay madashaasi kaga dhawaaqeen yabooh dhaqaale oo ku dhow laba boqol oo milyuun oo dollar oo wax looga qabanayo baahida degdega ah ee dowladda soomaaliya iyo gargaarka yaboohyadaasi ayaa waxay hordhaca u yihiin yabooh dhaqaale oo ay caalamku wadajir ugu taageeri doonaan horumarinta iyo dibudhiska soomaaliya bisha sebteembar ee sanadkan shir ka dhici doona magaalada bruseles ee xarunta midooda yurub haddaba midhihii ka soo baxay shirkaasi london maxay uga dhigan yihiin soomaaliya dhaqaale kasta oo soomaaliya lagu yabooho sidee dowladda ay uga faa'idaysan kartaa si soomaaliya ay mar kale cagaheeda isugu taagto dhammaan su-aalaha iyo kuwo kale ayaan ku faaqidaynaa barnaamijkeenna oo ay maanta marti ku yihiin jibriil ibraahim cabdulle madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmibaarista ee c r d ee magaalada muqdisho qadka magaalada hargeysa waxaa ku jira garyaqaan maxamuud xuseen faarax oo hormuud ka ah kuliyadda shareecada ee jaamacadda hargeysa magaalada dooxa ee dalka qatarna waxaa barnaamijka kaga qayb qaadanaya brofesor afyare cabdi cilmi oo bara ka ah jaamacadda qatar dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka dabcan dhowaan waxaa ka dhacay magaalada london shir looga hadlayay arrimaha soomaaliya natiijo ayaana ka soo baxday shirka iyo waxa ka soo baxay maxay uga dhigan yihiin soomaaliya waxaan ku horeynayaa brofesor afyare cabdi cilmi oo jooga magaalada dooxa ee dalka qatar waad mahadsan tahay maxamed horta shirka waxaa la dhihi karaa dhowr arrimood oo faa'iidooyin oo muuqdo ayuu leeyahay oo dee soomaalidana u leeyahay waxaan isleeyahay yani xataa caalamka mashruucan hadda ta watana oo ku leeyahay waa midda hore ee qadiyadda soomaalida oo intii muddo ah gacan bidxeedin jiray wuxuu soo dhigayaa yani xoogaa korbuu u qaadayaa heerkii ay ka joogtay caalamka waxawaaye wax la leeyahay soomaalidu dhibkeedu ayada keliya kuma koobnee dadkii oo dhan buu dhib ku yahay saaha laga midda labaad waxaa kaloo arrintaa ka muuqata oo runtii faa'iide ayaduna ah in meeshii markii layskugu yimid fariin ay u tahay cid walba oo awal mashruucan socda oo ahaa inaan soomaaliya dawlad aysan dawlad macnala yeelan oo oo oo hore u socota in arrintaasi ay fariin u noqoto oo la yidhaahdo war meeshaan in state ka soo baxo dadkao dhan ee dani ugu jirtaa soomaalida keliya mooyaane dadka kale ee xataa ee caalamka waayo hadda virusigi iyo arrimahan oo extremismka labaduba waxay noqdeen wax aan gobol ku koobnayn caalamka ku kooban waxaan isleeyahay mid saddexaadna waa taageero oo oo sida laleeyahay lacag baa la siiyey ah saddexdaas arrimood oo faa'iida ayaa ku jirtaan isleeyahay shirka jibriil adigaan ku siinayaa wa waa saddexda u sheegay brofesor afyare aad baan ugu raacsana waxaan ku dari lahaa keliya xaaladda ay soomaaliya soo martay maysan jirin waddan qaata la wareega mas-uuliyadda waddanka soomaaliya waxaa soo ifbaxayso shirkan uu qeyb ka yahay wadamo badan oo arrimaha soomaaliya ayagu dan ka leh annagana dan noo ah inay nala wadaagaan dhibkana haysta coleyskana haysta oo ay ugu horeyso dowladda turkiga dowladda hadda ingiriiska iyo dowladda maraykanka laftigooda interest ama mataqaana dana ka muujinaya amba xiiseenaya arrimaha soomaaliya in wax ka qabtaan marka xoogaa jid cusub ay furaysaa waan isleeyahay oo ogolaanaya in dadka soomaaliyeed lala safto wax laga qabto iyo qodob labaad oo muhiim ah in diyaradda la saaro xaalad kala guuraa lagu jiraa wadamada dariska ah wadamadan idhaahda dhibaatada ku dhacdo dhammaantood markay ka qabsanayaan dhibka noocan camal ah waxay u baahan yihiin kaalmo waxay u baahan yihiin aqoon joogto ah oo la siiyo oo marka wadamada tusaale markaan usoo qabano ciraaq iyo afghanistan iyo liberia iyo sieraleon wadamadaas kulligoodba shirar noocana loo qabtay oo ujeedadu ay tahay dib inay usoo kabsadaan xaqiiqda wayna ka faa'idaysteen shirarkan marka waxaan isleeyahay muhiimada qaasbrofesor afyara saddexdiisa qodob uu ka hadlay aad baad umahadsan tahay garyaqaan maxamuud oo jooga magaalada hargeysa horta waad mahadsan tihiin anigu waxaan u arkaa shirkan london iyo communique ka soo baxay run ahaantii marka ad eegto wuxuu tilmaamayaa ama aada moodaaba markii ugu horreysay taariikhda geyiga soomaaliyeed in lagaga hadlo arrimaha soomaaliya arrimaha soomaaliya run ahaantii wejiga caalamka la tusayo inay muhiim tahay qodobada kale run ahaantii muhiimadale waxa weye taageerada loo fidinayo soomaalida iyo dadka dhibaataysan iyo dhibaatooyinka kale jiraan sidii loo xalin lahaa waxaa kaloo u arkaa fursad xagga somaliland lafteeda ugu jirtay inkastoo somaliland ay diiday inay ka qayb gasho shirka haddana waxaad moodaa in shirku uu aqoonsaday dialogii iyo heshiis wadahadalkii dhexeeyey ee dowladdan federaalka iyo dowladda somaliland qodobadaas oo dhan somaliland run ahaantii faaida ugu jirta soomaalidana si guud ahaan faa-iideyn baa ugu jirta oo dowladdan soomaaliyeed ayay muujinaysaa markii ugu horreysay ee caalamka usoo jeestay samarahaantana fursadsiiyo haddaan usoo noqdo wixii ka soo baxay shirkaasi waxaa lagu yaboohay lacag ku dhow haddaanay ka badnayn laba boqol oo milyuun oo dollarka maraykanka ah ma badna lacag ahaan marka la fiiriyo iyo baahida soomaaliya ka jirta laakiin lacagta laftirkeedu waxay u baahan tahay in si saxa looga faa'iidaysto sidee lacagtaasi looga faa'idaysan karaa oo dowladda soomaaliya uga faa'idaysan kartaa waxaan siinayaa jibriil cabdulle ayaan siinayaa hay-adda c r d aada u mahadsantaha waxaan leeyahay shirada loo qabtay laba laba dhibaato unbaa markaasaa soo bixi jirtay mida waxay ahayd awoodda amba waxa la yidhaha capacitiga ay dowladda leedahay inay lacagta follow up ku sameyso oo ay daba raacdo oo ay tiraahdo waa soo waa daba soconayna hadda markaan tusaale kasoo qabano shirkii lagu qabtay saddex labaatankii bishii abriil labada kun iyo sagaalka magaalada brussels waxaa habeen kasoo baxay laba boqol iyo konton milyan lacag ka badan euro ayaa lagu yaboohay arrimaha soomaaliya haddana waxaa moodaa boqolkiiba siddeetan lacagta hay-adihi caalamiga ah loo qorsheeyay way raadsadeen laakiin dowladii soomaaliyeed ee kumeel gaarkeed awood umaysan yeelan waxaa jira shirar kaloo noocaasoo hore loo qabtay marka waxaan isleeyahay haddaysan jirin awood amba aqooneed amba capacity dowladdu ay leedahay inay lacagta wax ku qabsato ku raadsato waxaa mudaa lacagta inay meel tegeen wasaaradihii iyo dowladihii maamuli lahaa lacagta haddaysan jirin oo ay raada tusaale usoo qabto wasaaradda maaliyadda wasaaradihii rasmiga ah haddaysan jirin hay-adihii kaabayaasha qaranka aysan shaqaynaynin lacagta waxaa laga yaabaa inay gacanta u gashay eda caalami ah oo la yidhahdo dowladii soomaaliya kuma aamini karo marka dowladda laftigeeda loo baahan inay la timaado qaabkii lacagta loo isticmaali lahaa oo loo muujiya haddayna lacagta helin amba la suuragelin jaw amba kalsooni abuuri karta in dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed awood u leeyihiin in lacagta yarta ee ayaga kasoo baxda dekedahooda ay maamuli karaan tan dibaddana waxaa mudaa amba kasoo baxda dhaqaalaha canshuuraha gudaha ay maamuli karaan tan dibaddana waa lagu aamini karaa haddayna taa dhicin oo weli ay jirto awoodii wax lagu maamun laha ay ka maqan tahay musuq maasuq dareenkiisa uu jiro wadamada caalamiga waxaa laga yaaba ilaa canshuurtooda dad canshuur bixiyaal baa baxsha waxaa laga yaaba inay yidhahdaan kuma aaminayna dowladii soomaaliyeed waxaan siinaynaa hay-ada kalen kusoo wareejinaynaa oo nairobi joogo taa waxay suuragal ka dhigaysaa in dowladiina waxba qabsoomin magacii soomaali lacag lagu baxsho marka waxaan isleeyahay awoodda gudaha oo awoodda dowladda soomaaliya laftigeeda inay bilowdo inay abuurto jawi amba aqooneed amba karti ay ku hufnaan karto waxaa sidii kale waxay noqonaysaa lacagta waxaa laga yaaba labada boqol oo milyan oo hadda la sheegay oo intaisa badan arrimaha security galaysa inay mataqaana qasn dowladda wa waa garta jibriil aad baad umahadsan tahay profesor afyare cabdi cilmi lacagta soomaaliya la siinaya maaha markii ugu horreysay oo la hadal hayo oo ama la sheego ama lacag soomaaliya lagu yabaho sidii jibriilba uu ka dhawaajiyey muddo badan baa soomaaliya lacaga la siinayey hay-ada ayayna ku dhammaanayeen oo meesha ay ku baxeen wax cad ma jirin oo lacagaha meelaha ay ku baxeen mararka qaarna waxaaba lasoo hadal qaadayay musuq maasuq la sameeyey sidii dowladihii ka horreeyay dowladdan oo kale meelaha qaar baanka adduunkii ay ku eedeeyeen markaad fiiriso lacagaha la yaboohayo iyo beesha caalamku sida ay diyaarka ugu tahay inay soomaaliya ku taageerto lacagaha ma kula tahay inay gacan ammaana ku dhici karaan horta mid waa sax oo jibriil hadda mida uu sheegayo dowladdii tabarteeda ama kartideeda guud ahaan marka loo fiiriyo meesha hadda wax marayaan way liidataa dee mana ahaba in laga filo inay inay hadda ay absorption ama yani ay ay qaadan karto wa wixii markaa la siiyo dee dad soomaalidu waxay ka dhigan yihiin qof aada macluul u noqday oo marka hore horta in tartiib tartiib goojooyin yaryar la siiyo kadib si wixii ay u qaadan karaan marka horta midaas waa run laakiin ani taa ma aha midda walwalka igu haysa walwalka badan waxa igu haya waayadan dambe waxaa caado noqotay oon soomaalidaba ahayn donor countriesku inay intay isku yimaadaan qolyaha deeqaha bixiya ay yidhaahdaan waxaasaan ku yaboohnay oo aysan haddana wixii bixin caadana waaba iska yabooha adduunka oo dhan ama masjid ha waxa loo raadiyo ama dawlad waxa loo raadiye waxa lagu yabooho waxa kasoo xarooda waxay u dhexeeyaan soddon ilaa afartan meelaha fiicfiicanba haddaysanba ka yarayn boqolkii macnaha marka waxaan ka baqayaa inaysanba marka horeba ahayn ujeedadu in dadka soomaalida wax la siiye in la hafro oo yacni la yidhaahdo waxbaan siinay oo markaas camerada opportunity fursadda cameradaas laysku dhigaayo keliya ay noqoto hadhow markii loo tagana boqol shardi oo aan cid ka bixi kartaa jirin soomaalidii loo keeno oo la yidhaahdo wixii baan idiin diyaarinaye intaanoo shardi ka soo baxa ayaa timaada yani hadda ka hor runtii waa arrin muhiima dadka soomaalidu inay ogaadaan qoladan european unionka ayaan mar waxaan ugu tegay anoo research sameynaya macaawinada ay ay bixiyaan marka waxay igu yidhaahdeen waxaan siinay soomaaliya lacag u dhiganta markaas adiga afar boqol iyo lixdan iyo saddex milyan oo yuuro ayaan siinay sanadkii laba kun iyo koob iyo tobankii taasay igu yidhaahdeen marka lacagtaas marka la fiiriyo waa lacag sideed boqol oo milyan oo dollar ku dhow waxaan ku yidhi de lacagtaas intay ka baxday soomaalidu ma arage waxay yidhahdeen waxaan u dhiibnay hay-adaha hay-aduhuna oo maxayadaha ugu dhiibaysaan maad siisaan soomaalida waxay kuleeyihiin marka soomaalidu ma aysan saxiixin gatno agreement wax la yidhaahdo oo macnaheedu yahay oo say ku saxiixayaan baan ku idhi markaas ilaa waxaan dadkaani ma aysan arag lacagtan aada sheegaysaan waxay yidhahdeen waa inay dawladdu dalka oo dhan xukunto waa inay dimuqraadiya tahay oo oo oo oo lasoo doorto oo weliba somaliland iyo puntland ayaa wax siinay dheh markaas waxaan kuri wada iyago aaba degan yihiin maad siisaan lacagta maad u dhiibtaan marka macnaha waxa waaye waa habrid waaye meeshan waxaa abuurmay waxaa abuurmay cycle oo hay-adaha caalamiga iyo dawladaha waxbixiya iyo n g o-ya ka dhexeeya oo dawladihii ama maamuladii dalka ka jiray yani cunaha lagu dhegan yahay oo aan waxba loo ogolayn runtii arrintaas ayadaa waa arrin xaqiiqa oo jirta dhibaatada ugu weyn oo hadda waxa soo socda ee hor istaagi karana ma aha soomaalida dhexdeeda waxaan isleeyahay waa iyaga meeshaas qolyihii waxaan cuni jiray oo musuq maasuqa la sheegaana ayagoo ka dhex dhici jiray kuwaasaa haddana meeshii taagan that's the problem aad baad umahadsan tahay garyaqaan maxamuud xuseen faarax adaan ku siinaya lacagtan la bixinayo ama soomaaliya loogu yaboohayo dabcan somalilan sidaad sheegtay shirka kama qaybgelin haddana mas-uuliyiinteedu way soo dhoweeyeen shirkaasi london marihii ka soo baxay markaad fiiriso somalilan deeqahan la bixinayo iyo lacagahan la bixinayo sidee uga faa'idi kartaa markaan eegno arrinta somalilan waxaad moodaa inay ka gedisan tahay dawladda hadda abuurantay ee soomaaliya ee rajada soomaalida usoo baxday run ahaantii strateji balaanka somalilan ay qaadatay mid lamida haddii ay dawladda soomaaliya qaadato oo ay la dagaalanto musuq maasuqa ay ka hor tagto warwarka keeni kara in lacagtaa laga dhigto un lacag iyadii dib ugu noqota wadamadaa bixiyey waayo tusaale waxaad usoo qaadanaysaa mashaariicda soomaaliya la siiyo ama somalilan la siiyo waxaad arkaysaa boqolkiiba lixdan xaggii ay ka jiri lahayd bulshada iyo dadka iyo horumarka ayaa waxaa laga yaraa inaan waxba lagu qaban oo wixii uu noqdo tribalkooda iyo inaanshahooda iyo habeendhexyadooda kolka anu waxaan aaminsanahay haddii ay ka faaidaysanayso dawladda soomaaliyeed inay tusaale ugu daba fadhiisato dawladda somalilan oo dee walaaladow ah oo ay uga faa'idaystaan institutionska sida loo dhisay uga faa'idaystaan habka dhaqanka iyo sida loo xaliyay khilaafaadka waayo communikegan hadda soo baxay ama baaqan caalamiga ee london ka soo baxay waxyaalaha uu ku canaananayo markaad si u eegto soomaalida waxa weye inay dib ugu noqdaan dhaqankoodii ahaanta guntaa laga soo tulaa in gudaha dib loogu noqdo oo la xaliyo dhibaatooyinkii taagnaa in distoorkii ay dhamaystiraan kolkaa dhibaatooyin fara badan oo hor yaalla way jiraan dawladda soomaaliya ee waxaan u arkaa un deeqdan hadda la siiyey xagga soomaaliya waxay noqonaysaa un hooy oo ku go marka aad su-aasheeda usoo noqoto somalilan sidee uga faa'idi kartaa iyada waxaan la bixinayo waxyaalaha iskaga faa'idi kartaa waxa weeye waxaad la socotaa in hadda labada dhinacba turkiga uu ka qayb qaatay inay wada hadlaan ingiriisku shirkii hore uu ka qayb qaatay in labada dhinacba iska kaashadaan arrimaha nabadgelyada horumarinta dhaqaalaha kolkaan waxaan u arkaa somalilan waxay kaga faa'iidaysan kartaa qorshahan hadda la abuuray ee ah somaliland trusfund kolkaas soomaaliyana inay samaysato somali trusfund oo dee run ahaantii la kantaroolayo lala soconayo ilaa inta laga gaarayo public financial management reform wa waa gartay aad baad umahadsan tahay dhegaystayaal waxay naga xusuusinay intii niyey laga yaabo inay dhegaysiga barnaamijka dib uga soo biireen inaad dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo aan toddobaadkan uga hadlayno waxyaabihii ka soo baxay shirkii london ee arrimaha soomaaliya iyo sida dowladda ay uga faa'idaysan karto fursadaha hor yaalla waxaana marti ku ah jibriil ibraahim cabdulle madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmibaarista ee c r d garyaqaan maxamuud xuseen faarax oo hormuud ka ah kuliyadda shareecada ee jaamacadda hargeysa iyo brofesor afyare cabdi cilmi oo bara ka ah jaamacadda qatar ee dalka qatar aan markana halkeedii kasii wadno doodeenna jibriil ibraahim cabdulla ayaan usoo noqonaya muddo ayay hay-addaada c r d ka shaqaynaysa soomaaliya waxaadna xogogaal u tahay jibriil wax badan oo gudaha ka jira soomaaliya marka la fiiriyo marka lacagaha loo yabaho soomaaliya ama la siiyo isbeddel intee la-eg ayay gudaha ku yeelan kartaa markaad fiiriso bulshada iyo ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo ma laga dareema lacagtaa ma tahay mid gudihii gelaysa oo mushaaraadkii ciidamada shaqaalihii dowladda ganacsiga meelaha o dhan laga dareema ma tahay lacagaha soomaaliya soo galo qaarkood wadanka soomaaliya labaatan iyo shantii sano ugu dambeysay annagoo dareemayno sida hadda saaxiibada ay ka dhawaajiyeen in qarashaad ka yimaada hay-ado badan oo caalami ay gacanta u galaan isticmaalaan haddana markaa fiiriso jiritaanka soomaaliya xagga waxbarashada markaan ka hadalno xagga mataqaana arrimaha nabadgelyada nabadeynta inta badan hay-adaha caalamiga ah waxway soo gaarsiiyaan oo hadda ayagaaba naf u ahaa markaan ka hadalno abaariya dhacay markaan hadda ka hadalno ciidamada booliiska soomaaliya ka jiro dad baa bixiyo ciidamada amison hadda jooga dad baa lacagta qarashkooda bixiy marka lacaguhu way soo gaaraan laakiin su-aashaan isweydiinayna waxay tahay shacabka soomaaliya si toosa mauga faa'iidaystaan iyo ma abuurin kartaa jawi shacabka soomaaliyeed loo abuuro hay-adihii suuragal ka dhigi lahaa in dowlad rasmiah ka hana qaado soomaaliya su-aasha cabsida iyo walwalka igu haysa aniga waxa ay tahay qarashaadka faraha badan leh wuxuu inta badan awood siinayaa waxna u qabanayaa dadkii hay-adihii caalamiga ee lacagta lagu wareejiyay ee inta badan boqolkiiba lixdan boqolkiiba toddobaatan waxay ku baxdaa waxa la yidhaha operational cost cross the border ama waxyaabaha aanan soomaaliya gudaheeda ahayn marka haddii shaqaalihii dibadda ku nool yihiin hay-adihi caalamiga ahaa lacagtii dibadda boqolkiiba toddobaatan ay ku baxayso waxa soo haray waa boqolkiiba soddon boqolkiiba soddon marka waa suuragal dadka naf bay ku hayna laakiin dareen culus lagama geysan karo arrimaha noogu muhiimsan waa waa ammaanka waa amniga waa amniga waa amniga madaxweynaha door badan buu ku celish haddana markaa fiiriso amniga waa muhim laakiin amniga waa qaayib raqiis maaha adduunka mataqaanaa laba boqol iyo sagaashan bilyan oo dollar ayuu sanadkii hore ku bixiyay dowladda maraykanka afghanistan ku bixisay waa lacag aada u fara badan amniga marka lacagtii lagu bixinaya haddaana layn amniga wax ma tarayo marka waxaan ka hormarin lahaa aniga oo waxaan dhihi lahaa amniga muhim waaye laakiin waxaa muhima in la abuuro sanduuq iyo qaab lacagtii caalamiga lagu heli lahaa oo lagu bixi lahaa haddaan lacagtii la helin dowladii haddii aysan dowladii lacag helin amni ma samayn karto marka waxaa la muuraana dowladdu laftiisa isku noqoto inaysan siinin waxa la yidhaahdo marmarsiyo hay-adaha caalamiga oo labaatan iyo shantii sano lacagtaa jeebka ugu dhacaysa waxaa jira hay-adaha aniga aan ognahay oo budgetka dowladda soomaaliya dhar marka la isku daro hal hay-ad baa nairobi joogta iskale oo maxalli ah hadda waxaa wax macquula ma aha waxay qaadanayana waa hantidii qaranka ummadda soomaaliyeed markaan tusaale usoo qaadano afghanistan ama ama ciraaq markaan yidhahno wasaaradahooda wasaaradahooda maaliyadda oo kale si ay suuragal u noqoto awood u yeeshaan waxaa lagu lamaana dad aqoon-yaano caalami ah oo muddo hal sano ah laba sano la shaqeynaya for example wadamada qaarkood dad soomaaliya ba laga shaqaala siiyey oo suuragal ka dhigay inay awoodda lasoo koray markii awooddii wasaaraddii soo kacday oo lacagtii mamooli kartana dadkii caalamiga way ka baxeen annaga soomaaliya marka hadda sabaha nolol ka aha waxay awooddu malidin lacagtii ma maamuli kartaan cid kale marka shir yar oo kooban oo ahaa arrimaha khusisaya afar saddex qodob baa ugu weynaa waxaana u badan inta badan arrimaha amniga shirka ka dhici doona magaalada brussels dabeeqada bishan oo la rabo in lacag ilaa bilyan dollars lagu yabooho waxaa la muuraana inta hadda waqtiga udhexayso dowladda soomaaliyeed inay muujiso in ay awood u leedahay inay wax qaban karaan inay suuragal ka dhigto wax yar baa allaha ka dhigay in lacag lagu aamini karo haddii taa dhicin weli waxaan ku jiraynaa magaciina wuu jirayaa caalamkana sideedaba berita waxaa laga yaabaa afghanistan iyo syria iyo maali iyo in waktiga la geliyo xilligaa yarkaa waktigaan haysano inaan wax qabana u baahannahay inta badanna waxaa nagu dhici jirtay marka caalamka noo soo jeesto ayadda waxaa dusha laga saaraya soomaalida aadba aad baad umahadsan tahay jibriil waa kugu soo noqon doonaa waxaan u gudbayaa profesor afyare siyaasadda dibadda markaad fiiriso dowladda soomaaliya waxay soo hoysay guulo muuqda marka la fiiriyo waxyaabihii ugu dambeeyey ay samaysay ama aqoonsi ha noqoto ama shirkii london ha noqdo guulihiina weli caqabada ayaa horyaalla marka guudaha la fiiriyo siyaasadda dibadda iyo siyaasadda arrimaha gudaha markaad fiiriso ficliyan ma yihiin kuwo isla jaan qaadi karaa horta marka hore waxaa muhima in hal aan isla fahamno soomaaliya wixii hadda la isku dhihi jiray oo aan hadda ishaysan laakiin one state-a ka dhexaysa in iska ama yani marka laga fiiriyo caalamka arag indhihiisa soomaaliduna marka taasina hadda statekaasina state hadda awood leh qorshe dhamaystiran oo isku xiran oo dadkaas stateka ka wada wakiila wadataana meesha ma joogto marka wax badanaana ku dhaafaya soomaalida meeshay rabaan ha joogaan gobolkay doonaan ha ahaadeen inaan statekaasi jirin wax badana runtii ku dhaafaya soomaalida ama horuma ha ahaate ama yacni caalamka hadda jira oo globalizedka yani haddana waxa waxaa cunsur muhima u ah ina inuu jiro state shaqaynaya in meesha laga helo hadda waxa laysla doon doonayo waa kaas anigu shaksiyan horeyna de idaacadaha dhowr jeer waa uga sheegay soomaaliya hadda dawladda ka jirta xaqiiqatan waxba kama duwan xaqiiqadaan ka fiirinaya kuwii hore uga jiri jiray processka marka laga fiiriyo ay ku wada yimaadeen waxa keliya oo hadda isbedelka oo ka jiraa waxawaaye dhaqankii dalalkii markii hore si u dhaqmi jira ay yidhaahdeen annagaa haddana sidaan isu bedelayna marka magac la wawiciyo waxba ma taraayo waxaa runta nuxurkaa laga abaaraa nuxurku waxaa meeshii ka jira magacaa ka jira ee ma jiro nuxur dawli ah oo maanta kontarooli kara dalka soomaaliya state macnaheeda aasaasigaa buuxin kara state qeexidda ugu sahlan ay leedahay waxa waaye in oo violencega ama waxaan yacni legitimate sharciga yani in awooddu ay ku uruursan tahay oo hal qolo ay amnigii gacanta ku hayso horta taasaa aasaasiyaadka ugu weyn oo stateka ah kamid a taasina hadda meesha ma taallo waxaa kaloo kamid a in dadku ay soo doortaan yani hadda marka dhaqanka la fiiriyo xaqiiqatan ku inay soo doortaan maamulkooda oo shacabka soomaaliyeed shacabkii soomaaliyeed banaanku ka taagan yahay hadda waxa socda xaqiiqatan wax awoodana kuma le wax talaana kuma le mana aysan kulahayn kuwii horena kuma lahayn kuwaana kuma lahayn niman odayaala iyo adigu un process jacburaho mahiga oday u yahay waxaan a lagu keenayo dhowr nin oo kale wixii hadda socda waxaana halaga gudbo oo si ka wanaagsan halooga gudbo marba dhooq marba mid hala siibo waa arrin kale meeshaan waa la jabay sidii loo jabayaana loo dhutiyaa waa in meeshaas laga amba qaado wixiina state sidii loo heli lahaa oo state a ma aha yacni magac oo oo marna wax cad laga jaraayo marna wax lagu daraayo in laga wada shaqeeyo ayaa aniga ila muhiim ah marka wixii oo challenge soo jira waan ka wada hadli karnaa aad baad umahadsan tahay garyaqaan maxamuud baan siinayaa magaalada hargeysa ahaantii sidaa la sheegay de dhibaatooyin fara badan oo horyaala dawladdan soomaaliya ama federal government kugu jira ay ka mid tahay in nabadgelyadii gudaha ay sugto ay ka mid tahay in dastuurka ay dhamaystirto sidaa shirku xil fara badan buu saaray run ahaantii lacagtana an waxaan u arkaa un in ay maadaama sharci aanu jirin meeshii hab lagula dagaalamo musuqmaasuka aanu jirin hanaankii iyo habkii reportingka loo helaya aan la samayn inay keeni kartuun inay la mid noqoto tii hore laakiin tani haddii ay kaga gadisnaato arrimo fara badan oo kamid tahay inay gudaha horta tixgelinta siiso dawladdan cusub oy isku daydo in gudaha soomaaliya ay heshiisiiso arrinta haddaba marka laga hadlayo somaliland iyo soomaaliya siday wax ku qaybsan karaan ilaan shirkan soomaaliya unbaa somalilandna way diiday taa waxaan aaminsanahay marka ay noqoto arrimaha dhaqaalaha siyaasadda waa gaar oo somaliland waxay cadaysay siyaasad ahaan inaana u fiicnay inay ka qayb gasho shirka laakiin wixii dhaqaalaha waxa beys looga dhigaya qaybsigiisa iyo ka-faa'iidaysigiisa in loo maro dialogue iyo wadahadaladii turkiga tii magaranaysa london ee ka horreysay kolkaas rajadu ay noqoto in bal ay soomaaliya lafteedu tidhaahdo oo bal maantu caalamkii inoo soo jeestay aynu ka fara qabsanno haddiise ay arrintu noqoto iyadoon sharcigii samaysan iyadoon institutionskii ama kaabayaashii dawladda aana jirin inay hawshan gasho dee waxay iska noqonaysaa un lacag dusheeda lagu maamusho hadhowna ay noqoto in lagu soo eedeeyo corruption oo maaragtay dee weel badan baa loo talanaya meeshan lacagtaa la siinayo inta hore ay ku koobnaan doonto un mushaar iyo maaragtay wixii operation wixii kalese waxay gelayaan amason bay galaysaa extension baa loo sameeye waxaanu ognahay in resolutionka un-ta soo baxay uu taageero inay sii joogaan maanta lama odhan karo ha ka baxaan laakiin haddana markaad eegto waa in la timaadaa farsamadii gudaheeda ay isu dhisin lahayd ciidankeeda way adkeysan lahayd nabadgelyada iyo ka-faa'iidaysiga jaarnimo wanaagga ay sameyn lahayd dhibaatooyinkan ka taagan ciddii soo qaadatay federal governmentka ay dunkan ka mid tahay ay ka mid tahay arrinta kismaayo arrimahaasna jubbaland ka mid tahay in bal si hoose dowladdan ayaa waxaa la soo oo iyagu ay gacanta isqabsadaan taasunbaa ta ugu muhiimsan ay tahay wa- waa mahadsan tahay markaad fiirisaan saddexdiina markaad fiirisaan dooda socota iyo shirkii london mas-uuliyiintii ka hadlay iyo caalamka siyaabihii ay jawaabaha uga bixiyeen waxaad moodaa in weli shaki uu ku dahaaran yahay lacagtan iyo deeqahan la bixinayo cidda ay gacanta ku dhacayaan iyo sida loo maamulayo annagoo halkaa ka ambaqaadayna waxaa jira guddi la sheegay isku dhafa oo maamuli doona deeqaha soomaaliya galaya Een, marka guddiga ma yihiin kuwa karti u yeelan kara inay wax maamulaan Een, jibriilna waa soo hadal qaaday in la sameeyo guddi noocaasa Ee, waxaan ku hormarayaa jibriil mise wa- waxyaabaha waxay kamid tahay ah, culayska ka jira ah, dowladda hadda hortaagan ayuu kamid yahay weli waxaa moodaa kalsooni darro ay jirto ah, caalamka dhankiisa ah Ah, kalsooni daradana sabab ay leedahay lacago badanaa la dursaday la luursaday sanadihii u dambeeyey Eh, marka cid ku dambiyeysa hadda ma laha ay tiraahdo ah, accountigii bankigii dhexe ee soomaaliya ayaa waxaan ku shubana laba boqol oo milyan iyadoo aan la ogeyn qaabkii loo maamulaa marka caalamku marka waxay ka fikirayaan ayagoo hadda xaaladda isbedel yimid oo dadku hadda wadamada qaar ay doonayaan soomaaliya inay caawiyaan in la abuuro qaab ay suuragal ku taha lagula xisaabtami karo barnaamij ah, loogu magac daray in la maamulo lacagta soomaaliya iyo dowladda soomaaliya lala maamulo lacagta oo ay sheegto lacagta lafiina loo xisaabiya laakiin hadda waa la dolo waxaa la abuura waxaa yidhahda institution hadda la sameeyaa jiro oo bank financial management ujeedadooda ay tahay in dowladda soomaaliya maamulka dowladda ka jira iyo caalamkii magacaabaan guddigaasna ay lacagtaa maamulaan oo meeshay ka baxday meeshay marta laysku laysku lais- laisla fiiriyo wuxuu suuragal ka dhigaa dadka mamarseedii caalamka helaysana wuu diidayaa Ah, dowladdii soomaaliyeedna waa la jaalis gareynayaa oo waa la su-aalayaa in ay suuragal ka dhigto lacagta inaan anaan si qalada loo isticmaalin marka waa waa fursad fiican labaatan sano caalamkana hogaaminayeen dowladdan waxaa la doonayaa inay suuragal ka dhigto shacabkeeda inay ku dhaqato oo baryooka ay samayso marka tusaale hadda haddii aan ku qabto haddii aan cid war ula jiro dekeda lacagtii kasoo warwaxday eerborka lacagtii ka timid haddii aysan jirin cashuuroodka la qaado meel ay ka baxeen kalsooni daradii sii soconayso waxaa sii soconayso cuqdadii iyo dareenkii xumaa ay shacabka ka qabeen dowladda dowladdan marka waxaan laga rajeynayaa hadday suuragal tahay tii caalamka guddi baaba loo magacaayo tii gudaha ka imaanaysa halkay ka baxday macquul ma tahay in lasoo bandhigo oo bajetka dowladda lagu soo daro la yidhahdo intaasoo lacagaan soo qaadnay intaas baan ka bixin lacagtu haba yaraatee macquul ma tahay wasaaradaha in la ogyahay meesha ka baxday xafiiska prime ministerka maxaa ku baxay ka madaxweynaha waxaa ku baxay islaanta yaanyada gadanaysa muqdisho joogta iyo boosaaso joogta iyo kismaayo joogta inay ogaan karta hantida qaranka soo gashay ma aha keliya kuwa muqdisho kulli olso gobolada deegaanada barnaamijkan la magacaabana muhim waayo walwalka kale oo igu jiraa waxay tahay inta badan barnaamijyadan lagu xaqiijinaya lacagta soomaaliya lacagaha caalamka in si fiican loo isticmaalo inta badan waa barnaamij caalamka wato dowladda dowray barnaamij barnaamij bay wadaa ffc ffc la yihahdo Eh, dowladda ingiriiska barnaamij khaasay wada laftigeeda Eh, european unionka barnaamij khaasay wadeen yacni waxaasoo dhan waxay suuragal ka dhigaysaa in la in la xaqiijiyo waxay suuragal ka dhigaysaa inaysan jirin soomaali ownership ama soomaali lahaansha soomaaliya marka awgeed barnaamijka hadda ka dhawaajisay oo lacagta lagu xaqiijinayo oo kalsooni caalamka gelinayo laakiin kalsoonida ugu weyn shacabka soomaaliya laga rabaa waa mahadsan tahay jibriil Een, profesor afyare wallaahi niyahu eh, dhowrta dhowr arrimooda meesha ah isku dhex dhaafsan oo oo hadalladeenu ay u badan yihiin La- hadda lacagtan laleeyahay waa la ballan qaaday horta dowlado kala duwanaa ballan qaaday dowladahaas kala duwanna een, habab kala duwan ay soomaaliya ula macaamilaan Eh, marka boorsada ingiriisku hadda la ordayo cidda inta ku ridaysa anigu ma garanayo intay la ekaan doonto Eh, dowlad walba waxay rabtaa ayadu dawadii inay usoo noqoto meeshaas waxay ay gashatay Een, marka turkigo kale daaragta iyo program uu qabaa Een, xamar markaad tagto kolley aliista hadda meelaha ay ka muuqdaan waxa waaye wax la taaban karaad u tegaysaa yani anu hadda xamar waan tegay waxaa isbitaal digseer oo oo yani la dhameeyaan aan galay oo waan u arkay waa la taaban karaa tus waaye laakiin in badan oo laleeyahay dadkia la siiyey oo waa la cunay oo de waa iska dhamaatay waa waa waa waa ayay sheeganayaan dowladihii galbeedka marka hadda waxaa timid yani in runtii ay arkeen inay arrimahan turkidu ay sameeyeen ay culays ku ku abuurtay oo ay tusinayso wixii ay labaatanka sano wadi jireen inaysan shaqaynayn taasi waa mid midda labaad waxa waaye dalalkii runtii ma wada socdaan yacni sida hadda loo muujinayo soomaaliya shirkaan tagnay waa siinay macnaheeda ma aha ingiriis aan ugu dhiibnay qolo walbaahi shuruudaheedii iyo waxeedii ay wadataa iyadana marka waa runtii dhib intiisa le soomaaliyana hadda ma aqaansay intay dalalkaas oo dhan lacag uga soo wada qaado ay u isticmaali karta hadda gaar ahaan dowladda hada jirta dhibaatooyin kaloo fara badan baa ku furan lacagtan hadda waa la yaboohay laleeyahay waa la yaboohay waaye macnaheeda ee ma aha lacag aakhirka inteeda badan dowladda soo gaari doonta anu kolley kuma qanacsani laakiin waxaan rumaysan doonaa markii dowlad soomaaliyeed oo lacag wadato oo- oo laleeyahay caradaasi ka timid la arko arrinta la xiriirta in la abuuro guddi aan soomaali ahayn sidii liberia iyo gmapkii liberia wax lamid loo abuuro arrintaas ayada ah walwalan ka qabaa hadda waayo saddex afar nooc oo kala duwan brice waterhouse iyo s f f kan iyo qolada u n d b wax marsiisa iyo wax wax badan oo isbarbaryaac ayaa jira daba fara badan oo waxaa jira ayaga laftirkooda raba inay wax siiyaan oo raba inay abuuraan dawladda inay la galaan heshiis noocaas oo kaleeta ah marka waxaa iiga muuqda meeshaas inaan caalamku weli aragti midaysan ka tabin aysanna weli jirin ingiriisku hadda inuu hawsha tamaninayo oo isagu la wareegay aragtida dhehaysa anu kullay wax hadda daliil oo la taaba karo uma hayo waayo markii east timor iyo liberia iyo sierra leone iyo waxaa jira security council resolution oo dhaha qaraar waxaa jira dhahaya dawladdaas ayaa dalkaas yacni garab qabanaysa taasi waa mid midda kale east timor oo kaleeto markii arrintasaan oo kale lacaguhu ay yimaadeen waxaa la yidhi wax free ah ma jiraan wax haba yaraatee fria ma jiraan marka waa in lacagtii laga magto oo ay dawladda si eastmor oo kale ay say ku magaysaa natural resourceski inay miiska saartay noqotay hadda laftirkeeda maxaa socda annaga la yani wa waa in la ogaadaa waayo waxaani xaqiiqada marka loo hadlo wax frii ah ma jirayaan marka waa in sidaa loo fahmaa in hadda la iska abuuro oo la yidhaahdo waxaa la abuuray guddi oo oo arrintan maamulaya midda kale guddigu waa inay wax ka maamulaan hantida gudaha kasoo baxdana waa inay maamulayaan soo ma ilaan ujeedada dhan oo liberia loo sameeyey shanta industry oo gudahay maamulayeen keliya ma aha financial aidka ama foreign aidka ma aha waxa ay maamulayeen marka i think arrintaas weli si fiican uma bisla oo oo dawladdu sibay wax u rabtaa qolyaha kalena siday wax u rabaan xataa norwegiyaanku mashruucan oo wato dawladihii kale waaweynaa lama dhacsano oo ingiriiska iyo maraykanku ay ka mid yihiin aad baad umahadsan tahay jibriil baan siinayaa sideedii bilood ee ugu dambeysay ama mataqaanaa dawladdan jirta ama baarlamaanka jiray hal shalci oo baarlamaanka weli la mariyay malaha kale waxaa dhacaysa in la iska galo heshiisyo caalami ah iyadoon awoodi jirin waxaa macquula heshiis caalami ah oo aysan baarlamaankii qarankana mas-uul mas-uuliyad ka qaadi kara in la galo tusaale kale haddaan kasoo qaato weliba waxyaabaha igu haya waxaa kamid ah magaaladan waxaa markasta yimaada labada iyo saddex wey kabacdi wadamo badan oo dhahaya waxaa rabnaa safiirkii inaan inaan dawladii soomaaliya ku wareejino safaarad deni amba aan credentialka waxa la yidhahdo safiirka cusbaan loo magacaabay midka ugu ballaaran oo ka jiraa waxay tahay tusaale haddaan kasoo qabto dawladda australia tusaale waxayse wasiir safiirkeeda nairobi wuxuu madaxweynaha u keenay credentialkiisa inuu yahay soomaaliya safiirkeeda dawladda australia usoo magacawda lakin nairobi buu ku nool yahay xafiisyar buu furayaa gabar buu fadhiisanayaa warqad bay qoraysaa isagai bajedkiisa u kordhayaa laakiin ummadii soomaaliyed wax weyn ay ka helaysa malaha wasaaradii malaha deski amba department si toos ula dhiigaraynaysa illa maba jirin awoodaan ba jirin dhaqaalaha aan jirin aqoonti aan jirin haddan kasoo baxayna dhibaato laakiin maxay abuuraysa waktigeeda aan gaarno yaanan ku degdegin aan qabanno waxa hadda aan qaban karno oo yar waxa culus ee waaweynna aan dib u sugno walwal noocaasa igu jiro waana qiyaasi karaa culeyska hogaanka qaranka haysto inay wax qabtaan ay rabaan laakiin in aada iyo aada looga taxadiro go-aanada la qaadanayo heshiisyada la gelayo aad baad umahadsan tahay gabagabadii barnaamijkeena ayaa maraynaa waxaan rabaa min hal daqiiqo inaan idin siiyo aad talo ku bixisaan ama talo ku siisaan sida dowladda soomaaliya ay uga faa'idaysan karto fursadahan hor yaala waxaan ku bilaabayaa profesor afyare horta waxaa jira afar qodob oo muhima oo ay tahay inay dawladdani haddii ay rabto inay sii jirto ama taageero ama un waxraad ka tagta ay samayso midda koowaad arrintan amniga oo ay afka un ka sheegto amisomna hadda ciidamo badeed loosii samaynayo in wax laga bedelo oo dad soomaaliya sidii ciidamo ay u noqon lahaayeen arrintaas ayada sida ugu dhaqsaha badan in wax looga qabto waa mid midda labaad lacagtan hadda oo soomaaliyada daaqada ka baxday in go-aan laga gaaro xataa haddii doolarka la qaadanayo in laisku ogaado oo wax yacni bilariska ama tiirarka nabad nabadda waxaa kamid ah madowladnimada in arrintan meel la saaro oo aysan sidaan hadda usii socon midda arrinta siyaasada la xiriirta dawladda waa inay la heshiiso oo ay wax yani xaqiiqada abaarto yani ilmiidka dalka ka jira ama gobol ha ahaado ama siyaasada qaranka ha ahaadee dadka dalka ka jira waa inay la macaamisho oo ay la gorgordanto ay wax ku darsato oo ay ayagaas kasbato laakiin waa hareer maraynaa oo waxaan rabnaan sameynaynaa ma soconayso midda ugu dambeysana waxa xaqiiqada in loo soo noqdo oo ah in su-aalaha dhabtaa laga jawaabo oo governancega la xiriira iyo taas de markii wakti loo halaan ka hadli karnaa daqiiqad hadda kuma sheegi karno aad baad umahadsan tahay garyaqaan maxamuud baan siinayaa kolley waxaan kusoo gebagabayn lahaa dardaaran dowladda federaalka ee soomaaliya inay ka faa'iidaysato inay sii wadaan xiriirkii wadahadallada ee u dhexeeyey somaliland iyo soomaaliya in labada dhinacba ay iska kaashadaan arrimaha nabadgelyada la dagaalanka budacdareeda iyo wixii kale lamida ee qolyahan lacagaha bixinaya ay la doonayaan in wax lagaga qabto
jibriil baan siinayaa waxaa la muuraana dowladda laftigooda inay digita isku noqdaan waxaa la yidhaha bariorit ama waxyaabaha muhiimadda u leh inay aada uga fakaraan ciidamada burundi ethoobiyaanka ciidamada waddanka joogo nabadu xad ilaa xad bay gaarsii karaan nabadda weligeeda lehed ba shacabka ha keensado ma jirto nabad dadka madaxa laga saaray ee dusha laga saaray nabadda hadda ka muuqata soomaaliya somaliland markaan ka hadalno for example waxaa suuragal ka dhigay waxay shacabka ka dhigeen muqdisho waxaa ka dhacaya waa shacabka ka dhigay magaalada in ammaankeed dib usoo noqdo ciidamada keliya ma ahayn marka waa la muuraan in shacabka laga howlgeliyo oo laga qeybgeliyo caalamka lagu fiirsan in shacabka suma rajo la geliyo dowladdaana ay rajo abuurto maadaama awood kale aysan ba hadda meesha jirin aad iyo aad baad umahadsan tihiin intaa ayaannu ku soo koobaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo ay toddobaadkan marti ku ahaayeen jibriil ibraahim cabdulle madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmibaarista ee c r d garyaqaan maxamuud xuseen faarax oo hormuud ka ah kuliyadda shareecada ee jaamacadda magaalada hargeysa iyo brofeser afyare cabdi cilmi oo bare ka ah jaamacadda qatar ee dalka qatar inta aan dood middan la mida ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo